أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين
بسم illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulan wacan oo wanaagsan dhegaystayaal idilkiinba ku soo dhowaada faafreebka wararka waa habeen talaadaah taariikhda hijiriyadana waxa ay ku beegan tahay lix iyo labaatanka bisha siddeedaad ee shacbaan sannadka kun afar boqol lix iyo afartanka hijiri qodobada caawa barnaamijka faafreebka wararkaan idinkugu hayo waxaa ka mid ah shabeellada dhexe ciidamada mujaahidiinta oo maanta dagaal kula wareegay deegaan hoostaga degmada nurgood askar murtadiinta ka tirsan oo lagu dilay dagaalka kuwa kale oo lagu dhaawacay iyo maxaabiis murtadiin ah oo ay gacanta ku soo dhigeen mujaahidiinta waxaan faafreebka caawa idinkugu haynaa mid ka mid a maxaabiistaas oo andalus waraysi gaaray la yeelatay qodobada kale ee faafreebka waxaa ka mid ah in ka badan toban askari oo kenyaan ah oo dhimasho iyo dhaawac ku noqday iyadoo mid ka mid a gaadiidka cadowgana lagu gubay kadib weeraro mujaahidiintu ay ka fuliyeen deegaana ka tirsan gobolka mandheere ee ku hoos jira gumaysiga saldhiibyada kenya sidoo kale faafreebka caawa waxaan idinkugu hayaa kooxda riddada soomaaliya iyo dowladda yukrain oo wejigabax kala kulmay go'aanadii ka soo baxay donald trump ee uu lacagaha uga jaray dalalka dibadda waxaad maqli doontaan warbixin uu arrinkaas ka qoray markas daraasaad ku sameeya loolannada caalamiga ah qodobada kale ee faafreebka waxaa ka mid ah weerar tobanaan qof lagu dilay oo ka dhacay deegaan kulaala xuduudda ay wadaagaan dalalka etoobiya iyo kenya kooxda riddada soomaaliya ee oggolaatay in ciidamada xabashida etoobiya ay ka sii mid ahaadaan isbahaysiga kufaarta afrikaanta ee duulaanka ku jooga soomaaliya haddaba sidee shacabka soomaaliyeed arrinkaas uga falceliyeen booliska holan oo gacanta ku dhigay diblomaasi ka tirsan dowladda xabashida etoobiya maxay tahay sababta loo qabtay mas-uulkan xabashiga ah faafreebka ayaan ku soo qaadan doonnaa waxaad sidoo kale barnaamijka caawa ku dhegaysa doontaan kulan wadatashi ah oo ay ku lamaaneed duuro sharci ah una dhexeeyey mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ee jubbada hoose iyo beesha mushuunguli oo ku soo gebagaboobay degmada jamaame qodobadaasi wixii kale soo kordha iyo xubintii hadaleynta warbaahinta ayaan faafreebka ka marnaan doonin walaalaha maahir iyo eliyaas ayaa barnaamijka caawa igala qaybgeli doona anna halkan idinkala socodsiinayaa waxaadna si toosan nooga dhegaysanaysaan dhammaan xarumaha andalus ee wilaayaadka dalka iyo barteenna laif streamka oo dalka iyo dibaddiisaaad naga maqli kartaan waa mar kale iyo faafreebka wararka
فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
waa hagaag dhegaystayaal qodobka ugu horreeya ee caawa barnaamijka faafreebka wararkeenu ku eegi doonno waxaa uu noqonayaa ciidamada mujaahidiinta ayaa maanta dagaal kula wareegay gacankuhaynta deegaanka cadaanlixay oo hoostaga degmada runurgood ee wilaayada shabeellada dhexe weerarka ka dhacay deegaankaasi waxaa lagu dilay afar askari oo murtadiin ah halka saddex kalena lagu dhaawacay sidoo kale inta uu socday dagaalka ciidamada mujaahidiintu waxay gacanta ku dhigeen laba maxaabiis murtadiin oo hadda gacanta mujaahidiinta ku jira idaacadda islaamiga andalus ayaa wareystay mid ka mid ah maxaabiista murtadiinta ee gacanta mujaahidiinta ku jira waaya marka hore waxaa ii sheegtaa magacaaga saddexan
magacayga saddexan aruuse cali cilmi baa la yidhaahdaa kucida mar kale aruuse cali cilmi waa gartay ciidankaas ka tirsaneed kuway ahaayeen ciidan oo isku dardaro walaalow ahaa waagaamida wilaayadaanuhu ciidamada kuma jiri jirin kumana marnay kanista ahaa iyo meelaha tuulooyinka saa u dhow dhow marka ilaa kuwo oo ciyaaro qarankaas iyaa ilahayn oo laisku yaraagusoodi ahayn waa kala yaayaacay waa gartay marka halkee ka soo raacday ciidankaad ii sheegtay inaad ka tirsaneed ee ilaalo qaran allah ree xamar baan ahaa markii horaa haye ciidamadu marka hadda ayaama dhaweeda kala leexleexdeen oo kala burburteen marka laisku yaraagusoodi marka goormaas si gaar ugu biirtay ma anigu aad bay iguma jirin ciidamada adigu ilaal lix bilood wax kaas ahaa meel kusoo waa gartay marka sarkaalka aada hoostagaysa magaciisa inoo sheeg
axmed baa la yidhaha midka hadda ciidankan wadaatay axmed baab iyo uneynaa isagoo dhow ayaan dhaweliyaa keena waa gartay halkee si gaara uga horgelayseen howlgalkaas midaan saxaa ma ahayn anigu xamig shalaaban meesha niido kuwa ciidankii hawa laisku yar aruurinayay kamid ahaa shalay baa nimid sargaal watay mid karo sargaaliya waxbaa noogu yeeyimid waxaabuu ku yaara awrinaya meesha waxa laysku konteenay oo ciidanay ahayn xaggee shalay ka timaadeen dareere iyo hadda mid ay lahaayeen oo ciidankan isku aadmudinayo iyo ceeldheer marka aad ceeldheer kasoo bixaysay maxaa laydin sheegay oo ciidanka awal waxay dhaheen xoojin oo ciidamada meeshan dagaalada ku jiraan alkoolsa may lahaayeen meelay lahaayeen iyo tulooyin ka sokeeya iyo oo jidadkaas ago-aanay wax saasaa dadka loo sheegayay marka meelahan buy tirada ciidanka aad kaga soo baxdeen ee degmada ceeldheer ee galguduud mise ayaad gaaraysiin adigu shan baabuur bay ahayn oo kala qoraalaa tirada saaran meeqa ay ahayd kuwa kuwa a kuwa kalena meelo dhexdhexaa loogu yiri tiradooda guud meeqay ahayd marka ciidankaasi adigu marka isku og dhan marka laisku bedeeyo sugnayo baabuur waa ahaayeen waa gartay xaggee timaadeen marka hudaan oo cadaanla ayay lahaayeen iyo maxaas ay iyo shalay iyo
waa gartay Marka- shalay ayaad ii sheegtay inaad cacdaan lixi timaadeen maanta weerar ayaa idinku qabsaday oo mujaahidiinta ayaa idin soo weeraray bal ka waran qaabka ay wax u dhaceen maanta iyaga gabarta sida sida wax kala filfilaafsan bay ahaayeen meelka ma laisku keenkeena bay ahaayeen waa shaamud oo ma hadba meel laga keenay Mm.
haye qof kasta mid meel aadaya iyo mid baraasa meesha aan fulinaya iyo ciidanka aan laisku aruuriyo iyo hawlahaas aa lagu dhex jiray marka dagaalku Dadka uu bilaabanayay adeega- maxaad ku mashquulsanaydeen oo maxaad marka ayaga qabanayeen?
sheeko bilaabda ayaga sheeko bilaabda laleeyahay maanta meelaha meel aan fulina kuma shirshirina oo iska ilaalay ciidanka xarakadii baa ilaadirtoosaa adoo la yiri waa la fulaan sheekadii maaragtay macnaha khilaafkii lagu dhex jiro aan khilaaf aan iskhilaaf jirteen laleeyahay haye ayaa loo leeyay weerar daawanayso ijaaba waa xiran tahay xabadaada bilaabatay waa la iska kala yaacay marka waa gartay xabadda markay bilaabatay adi maxaad aragtay oo inta dagaalka socday
Inta- meel yar intaan laga seelin marka aragna ciidanka xabadiga marka dhowdhow laga seeyay horeyda ka yaaceen horanima dhawaacna awal makhlaad baa baa jiray horeyda nasiiba laga kuwiy kuwiy dhahay awal baa waxaa waayay waxa kaas yaano horaada loo yaac ana meesha aan iska fadhiistay oo waxaa lagu yimid ciidankan karakaysan waa hagaag dhegeystayaal faafareebka wararka ayaad dhegaysanaysaan markan iyo kooxda ridada soomaaliya iyo dowladda ukrein ayaa wejigabax kala kulmay go-aanadii ka soo baxay donald trump ee uu lacagaha uga jaray dalalka dibadda ku soo dhowaada warbixin uu arrinkaas ka qoray markas daraasad ku sameeya loolannada caalamiga ah waxaa inoo soo jeedinayay walaalkeen ilyaas cabdulaahi soomaaliya iyo yukrain dagaalka macdanta iyo halganka siyaasadeed ee juqraafiga waa ciwaanka warbixin ay daabacday shabakadda horn of african intelligence taasoo isbarbardhig loogu samaynaya hardanka ka socda labadan dal iyo siraha ka dambeeya in shisheeyuhu ay u soo hanqal taagaan weliba si aanan la qiyaasi karin oo dardar ah shabakaddan fadhigeedu uu yahay gudaha qaaraddan ayaa warbixinteedan waxay ku soo bandhigaysaa marxaladaha isku midka ah ee ay wajahayaan yukrain iyo soomaaliya si gaar ahaaneed marka laga hadlayo faragelinta shisheeye iyo hanqaltaagga ay gaaladu ka wadaan dhulalkan tobankii sane ee lasoo dhaafay warbixinta horn of african intelligence ayaa sheegaysa in ukrain iyo soomaaliya ay ka siman yihiin kheyraadka kala duwan dhulalkooduna ay hodan ku yihiin macdanta ugu qaalisan caalamka walow soomaaliya ay intaas u sii dheer tahay shidaal noociisa aanan horay daaha looga soo rogin shabakaddu waxay qiraysaa in duulaan kasta oo lagu soo qaado waddamadan iyo hardan kasta oo hadda ka socda ujeedka ugu weyn uu yahay in dowladaha galbeedka oo uu horboodayo maraykanka ay gacanta ku dhigaan kheyraadka ugu muhiimsan dhulalkan iyagoo aanan xitaa haba yaraatee samaynaynin wax yar oo faa'iida qaybsi ah horn of african intelligence waxay mar kale qiraysaa in soomaaliya iyo yukrain ay hodan ku yihiin macdanta ugu qaalisan caalamka si gaar ahaaneed midda soomaaliya oo aanan weli la daahqaadin balse lagu sameeyo baaritaanno dhowr ah waana midda waddankan ka dhigaysa bartilmaameed istaraatiiji ah damaca ruushka ee yukrain waxaa qayb ka ah rabitaankiisa ah inuu xakameeyo kheyraadka kiyef dhanka kale soomaaliya ayaa weli ku jirta xaalad fowda ah oo ka dhalatay sidii ay xukuumadda riddada cadowga gacanta ugu gelin lahayd kheyraadka waddankan iyadoo ay xusid mudan tahay in goobaha qaar ee macdanta ay maanta yihiin kuwa haddii la damca in la qodo ay isku hardin karaan qaybaha kala duwan ee kooxda riddada soomaaliya aan ku horrayna yukrain oo bartilmaameed u noqotay ruushka yukrain waxay hodan ku tahay qaar ka mid ah keedadka macdanta ugu waaweyn caalamka waxay leedahay keed badan oo biraha titanium uranium iyo lithium macdanta lithiumna waa qayb muhiim ah marka laga hadlayo wax soo saarka bateriyada iyo baabuurta ku shaqaysa korontada wakhtiganna waa mid ka mid ah macdanta loogu doonista badan yahay adduunka oo idil ruushka oo ah waddan qani ku ah saliidda iyo gaaska ma haysta mid ka mid ah keedadka lithiumka baahidiisa sii kordhaysa ee dhankaas ayaana ka mid ah waxyaabaha ku qasbay inuu qaado duulaankan huwan shaararka kale balse xaqiiqadiisu ay tahay middan duulaankii baaxadda lahaa ee sannadkii gaar ahaan bishiisii februari uu ruushka ku qaaday yukrain keliya ma ahay mid siyaasadeed ama salka ku haya taariikh hore sidaba inta badan laga maqla warbaahinta qaybaheeda kala duwan balse udubdhaxaadka ujeeddooyinka duulaanka ay moskow ugu qaaday kiyef waa sidii ay u xakameyn lahayd khayraadka faraha badan faladimiir putin ayaa daqiiqad kasta isku dayaya in hoggaanka uu u qabto xarigga dhaqaale ee yukrain isagoo ka hortegaya in dalalka yurub ay si fudud ku helaan khayraadka waddankan maadaama inta ruushku uu gacanta ku hayo macdanta yukrain uu reer yurub la geli karo gorgortanka uu doono isagoona wiiqi kara awooddooda dhaqaale haddii aynu fahannay colaadda yukrain iyo waxa ay salka ku hayso aan markan eegna soomaaliya oo ay warbixintu ku tilmaantay dhibbano kale marka laga hadlaya loolanka dhaqaale boob ee ka jira dalkan muslimka ah sida lagu caddeeyey qoraalka shabakadda hon of african intelligence waddankan dhaca bariga qaaradda afrika waxaa la aaminsan yahay inuu leeyahay keedad macdan oo fara badan waxaana ka mid ah lithiyom tantalum iyo yuraniyom waxay sahanada juqraafigu tilmaamayaan in bartamaha soomaaliya iyo gobollada waqooyi ay ku jirto lithiyomta ka dhalata dhagaxa bagmetitis kaasoo ah mid waddamo yar mooye inta badan dalalka caalamka ee macdanta soo saara aysan haysan waxay warbixintu sheegaysaa in afar iyo soddonkii sane ee lasoo dhaafay dalkan uu ku jiray xaalad dagaal ku dhowaad labaatankii sane ee u dambeeyana ay mujaahidiintu wadeen dagaallo xooggan oo looga hortegaya damacyada guracan ee cadowga dhulalka ay maanta maamulaanna ay yihiin kuwa khayraadkooda la ilaaliyo waa sida ay warbixintu khiraysa ee meelaha ka baxsan gacanta mujaahidiinta ee ay maamusho xukuumadda riddada ah ee soomaaliya ayay shabakadda hon of african intelligency sheegaysaa inay ka jiraan howlo sharci darro ah oo lagu xayuubsanaya har iyo habeen khayraadka ugu muhiimsan dalkan haba ugu horreeye kalluunka iyo shidaalka oo markan si aad ah loogu soo hanqaltaagayo waa maxay sababta ay soomaaliya muddo dheer ugu jirta xasiloonni darro waa su'aal ku xusan warbixinta hoostana ay ka xariiqayaan baarayaasha xogtan ee ka howlgala shabakadda hon of african intelligence waxaa lagu warramayaa in soomaaliya ay in muddo ah u garbaduuban tahay dowlado shisheeye iyo calooshud ushaqaystayaal murtadiin ah kuwaas oo aanan oggoleen in waddankan uu cagta saaro waddada horumarka dibaddana uu u soo saarto khayraadkiisa dhex eegaaga xasiloonni la'aanta soomaaliya ma ahan mid ku timid xaalad shil ah waxaa qayb ka ah xoogag shisheeye oo doonaya in ay ka hortagaan in dalkan uu horumaryo khayraadkiisa quwadaha caalamka ayaana muddo dheer ka faa'iidaysanayay dowladda taagta daran ee soomaaliya si ay u helaan khayraadka badda iyo goobaha istaraatiijiga ah ee ku teedsan gacanka cadmeed waxaa sidaas lagu yidhi qoraalka warbixinta marka laga soo tago quwadaha galbeedka iyo xaalufinta ay ka wadaan waddankan waxaa sidoo kale meesha aanan ka marnayn dalalka khaliijka oo maanta iyagana ka cayaaraya kaalin boob oo aanan marnaba la dhayalsan karin iyagoona soo huwaday shaarar kala duwan balse si hoosaad u daabulanaya khayraadka imaaraadka iyo qatar ayaa ka mid ah kuwa galaangalka ku leh soomaaliya waxayna taageeraan qaar ka mid ah maamul goboleedyada ka jira dalka iyagoona ujeedkooda ugu weyn uu yahay in si fudud ay u helaan khayraadka kala duwan ee dalkan sacuudiga imaaraadka iyo qatar ayaa si walba kaga soo horjeeda in soomaaliya ay madaxa sare u qaaddo iyadoo samaysanaysa wax soo saar dhanka khayraadka waxayna dowladahan aaminsan yihiin in ciriiri uu geli doono suuqyadooda maadaama ay ka dharagsan yihiin in dalkan uu haysto keedad khayraad oo dabiici ah haddii mardaaha laga soo qaadana ay muddo kooban suuqa uga bixi doonaan waddamo maanta lagu tilmaamo kuwa ugu tunka weyn caalamka dhinaca musuqmaasuqa iyo hoggaanxumada haysata kooxda filla soomaaliya ayaa sidoo kale la sheegayaa in qayb ay ka tahay xaaladda uu dalku ku jiro marka laga hadlaya boobka dhaqaalaha iyadoo mararka qaar lasoo tebinaya in hal mashruuc loo soo xiray saddex shirkadood oo kala duwan taasoo muujinaysa heerka musuqa iyo isdabamarinta xukuumadda riddada ah waxay sidoo kale middan daaha ka rogaysaa sida gaalada asalka ah iyo murtadiintuba ay isugu soo bahaysteen inay suuqgeeyaan hanti la ilaalinaya muddo qarniyo ah oo ka dhexaysa guud ahaan ummadda soomaaliyeed waxaa gunaanadkii warbixinta lagu sheegayaa in soomaaliya cashar ay ka baran karta ummad walba oo difaacata dhulkeeda iyo khayraadkeeda dadka soomaaliyeed oo ay hoggaan u yihiin wiilashooda mujaahidiinta ayaana noqday kuwa kaalintaas ka soo dhalaalay oo halgan xooggan kula jira cadowga midabada kala duwan leh haba la soo huwiyo shaarka la doono
faafreebka wararka ayaad degeysanaysaan qeybaha dhexe ee barnaamijkan waan isla soo gaarin dhegaystayaal markan waxaad ku soo dhowaataan xubinta hadalaynta warbaahinta iyo guud marka mareegaha islaamiga ah aalaab waxaa halkan ka soo jeediyey walaalkeen maahir maxamed haye maahir waad mahadsan tahay walaalka bashiir muxiidiin abu ayman xubinteenna waxaan caawa ku bilaabeynaa mareegta faafreeb oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka guud maraynaa faahfaahino laga helayo weeraro ka dhacay deegaano ka tirsan gobolka mandheera ee ku hoos jira gumaysiga saliibiyadda kenya weerarka koowaad waxaa xog dheeraadaha laga helayaa khasaaraha saliibiyiinta kenya lagu gaarsiiyey weerar xalay ay mujaahidiintu ku qaadeen xerada kenyaatiga ee deegaanka alunga ee hoostaga degmada lafi bakhtigu waa hal askari oo kenyaati ah dhaawacuna waa saddex kale oo garaaba weerarka labaad waxaa tafaasiil laga helayaa kamiin kolonyo ka tirsan saliibiyiinta kenya loogu dhigay inta u dhexaysa degmada celqaalow iyo deegaanka harazuki bakhtigu waa laba askari oo kenyaati ah dhaawacna waa lix kale oo isla kenyaati ah waxaa sidoo kale weerarkaasi lagu gubay gaari kooyal ah oo qori jiibah uu saarnaa waxaan markan soo qabanayaa mareegta soomaali memo oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday waxaanse ka soo qaadanaynaa mas-uul ka tirsan dowladda xabashida etoobiya oo lagu xiray waddanka holland kadib markii laga shakiyey wararka ka imaanaya waddanka holland ee qaaradda yurub ayaa sheegaya in gacanta lagu dhigay mas-uul ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda xabashida etoobiya xilli uu ku sugnaa mid ka mid ah magaalooyinka waddankaasi saraakiisha booliiska holland ayaa xaqiijiyey in ay qabteen qunsulka guud ee dowladda etoobiya u qaabilsan magaalada lahay baaritaano dheer kadibna ay sii daayeen diblomaasigan etoobiyaanka ah ayay ciidamada booliiska ee qaabilsan la dagaalanka waxaa loogu yeero argagixisada gacanta ku dhigeen kadib markii ay uga shakiyeen in uu maleegayey weerar lagu khaarijin rabay siyaasi caanka ah gudaha waddankaasi booliiska ayaa magaalada lahay ku qabtay qunsulka guud ee dowladda etoobiya saacado baaritaan ah kadibna xorriyaddiisa ayuu dib u helay kadib markii la ogaaday in uusan ahayn qofkii laga shakeeyey ayuu yidhi mas-uul u hadlay booliiska dowladda holland war ka soo baxay xafiiska diblomaasiyadda etoobiya ee dalka holland ayaa lagu dhaleeceeyey falkan waxaana lagu sheegay in uu yahay fadeexad islamarkaana xadgudub ku ah waxa loogu yeero xeerarka diblomaasiyadda dowladda xabashida etoobiya oo dagaal adag kula jirta jabahadaha qowmiyadaha axmaarada iyo oromada ayaa dhowr jeer fulisay weeraro ka dhanaa saraakiisha mucaaradka dibad joogga ah balse weli kuma guulaysan in ay soo qabato ama ay disho saraakiisha mucaaradka ah ee ku sugan dalalka reer galbeedka waxaan markan soo qabanayaa mareegta calamada oo ka mid ah mareegaha islaamiga ah warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa in ka badan toban qof oo lagu dilay dagaallo ka dhacay xuduudka etoobiya iyo kenya warar faahfaahsan ayaa ka soo baxaya iska horimaadyo xoogan oo ka socda suhudinta u dhexaysa dalalka etoobiya iyo kenya halkaasoo ay ku dhinteen in ka badan toban xubnood wargeyska adis standard ayaa sheegay in weerarka uu ka dhacay cs iyo sermeret oo ah tuulooyin hoostaga degmada dasanej ee dhacda gobolka ku yaal xuduudka etoobiya iyo kenya halkaasna lagu dilay ugu yaraan saddex iyo toban qof halka kuwo kalena lagu dhaawacay goobjoogayaal la hadlay wargeyskan fadhigiisu yahay etoobiya ayaa sheegay in weerarka ay soo qaadeen maleeshiyo fadhigoodu yahay gobolka turkana ee ka tirsan dalka kenya halka wargeyska laga leeyahay kenya uu sheegay in weerarku fuliyeen maleeshiyo etoobiyaan ah wargeyska the standard ee laga leeyahay waddanka kenya ayaa sheegay in ugu yaraan labaatan qof ay ku dhinteen colaadda ka taagan xuduudda u dhexaysa labadaasi dal wuxuu si gaar ah wargeysku u xusay in weerarka khasaaraha dhaliyey ay ka dambeeyeen maleeshiya oo kasoo duulaan tagay deegaan lagu magacaabo merile oo ka tirsan dalka etoobiya barakac xoogan ayaa ka dhashay iskahorimadyada ka socda suudinta u dhexaysa labada dal saddex iyo labaatankii februari labada kun shan iyo labaatan ay dagaaladu soo bilowdeen sida ay soo tabiyeen goobjoogayaal ku sugan mandiqadda dagaalada labada dhinac waxaa barbar socdaa bilileqo ay geysanayaan dadka isdilaya ee kasoo kala jeeda kenya iyo etoobiya dadka deegaanka ayaa hurinta colaadda ku eedeynaya dowladaha kenya iyo etoobiya halka colaadaha u dhexeeya dadka rayidka ah ay sheegeen inay markii hore xallin jireen odayaal deegaanka ah balse ay hadda soo farageliyeen hay-adaha dowladda waxaan markan soo qabanayaa mareegta wakaaladda wararka ee shaahada warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday balse waxaan ka soo qaadanaynaa xoogaga dacmusariic ee suudaan iyo xulafadooda oo heshiis gaaray maleeshiyada gurmadka deg deg ah ee r s f loo yaqaan ee suudaan ka dagaalama iyo xulafadooda ayaa xaddii kala saxiixday heshiis u gogol xaaraya dhismaha xukuumad kale oo barbar socota tan milatariga xafladda heshiiskan lagu saxiixayay ayaa ka dhacday caasimadda kenya ee nairobi xilli dhanka kale wasaaradda arrimaha dibadda ee khartuum ay cambaaraysay munaasabad hore oo ka dhacday isla magaalada nairobi saxiixayaasha heshiiska ayaa sheegay inay si wadajir ah u dhisi doonaan xukuumad ay ugu magacdareen nabadda iyo midnimada waxaan markan soo qabanayaa mareegta radio alfurqaan warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa dhulgariiro gelgelay qeybo ka mid ah etoobiya iyo dhulka soomaali galbeed meelaha ay dhulgariiradu ka dhaceen waxaa ka mid ah meel u dhow magaalada qabri dahar ee dhulka soomaali galbeed halkaas oo uu ka dhacay dhulgariir culus oo cabirkiisu yahay shan dhibic hal rigtar waana markii ugu horreysay ee dhulgariir noocan ah uu ka dhaco halkaasi waxaa kale oo saqdii dhexe ee habeenkii xalay dhulgariiro ka dhaceen magaalooyinka adis ababa hawaas meedtahara halka sidoo kale dhulgariir laga soo sheegay magaalada diridhaba oo ka mid ah dhulka soomaali galbeed ee ku hoos jira gumaysiga etoobiya aad baad u mahadsan tahay walaalka maahir maxamed inta aadan xubinta ka bixin maanta maxay ahayd hadalhayntii taalay baraha bulshada waad mahadsan tahay walaalka baraha bulshada ee soomaalida ku wada xiriirto waxaa si aadah looga hadalhayey socdaal qarsoodi ah oo magaalada muqdisho ay ku yimaadeen taliyayaasha sirdoonka iyo milatariga ee dowladda xabashida sawir lagu faafiyey social mediaha ayaa muujinayey ridwaan xuseen taliyaha sirdoonka xabashida birhaanu juula oo ah taliyaha milatariga etoobiya oo ay hareer taagan yihiin taliyayaasha sirdoonka iyo ciidamada ee kooxda riddada saraakiisha saliibiyiinta iyo kuwa murtadiinta ah ayaa isdhaafsanayay feelal u muuqday in ay kala saxiixdeen heshiisyo dhanka la dagaalanka islaamka iyo ehelkiisa kumanaan qof oo soomaali ah oo arrinkan si aadah uga falceliyey ayaa ku digtay madaxda kooxda riddada oo ay sheegeen inay yihiin kuwa aan mowqif lahayn oo marna ku xiiqa in etoobiya tahay cadowga soomaaliyeed marna tahay gacal saaxiib la ah soomaalida qaar ka mid ah falcelinada haddii aan eegno waxaa ka mid ah xasan nuur maxamed waxa uu leeyahay nimankan xarig kama xirmo waa tuugo aan wax laga qora lahayn oo cadowgii ummadda soomaaliyeed la seexday heshiisyo dalka lagu dhiibayo yaa sheegi kara waxa ku qoran faylashan waa uun khiyaano ka dhana dadka iyo dalka ayuu yidhi faarax cariif waxauu leeyahay madaxda dalka waa qaa'imiin oo tuugo ah dal iyo diin iyo dadba wax ka galay haba yaraatee ma jiro allow na dhaafi kuwan ayuu yidhi raaqiyahaasin qof ay ugu qoran tahay waxay leedahay kuwan waa dabanilfiyo kuwa ugu xun ee soomaaliya soo maraa sanadkii lasoo dhaafay waxay ku hadaaqayeen in etoobiya ay tahay dowlad cadow ah haddana dalkii soomaaliya ay u gacangelinayaan dabanilifyadan wax karaama ah ma lahan ayay tiri xubintiina waay naga intaa bashiir caawa الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا waa hagaag dhegaystayaal qeybaha dhexe ee faafareebka ayaan weli ku guda jirnaa markan iyo jubbada hoose kulan wadatashi ah oo ay ku lamaaneyd dowro sharci ah una dhexeeyey mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ee jubbada hoose iyo beesha mashuunguli ayaa ku soo gebagaboobay degmada jamaame kulankan oo socday muddo siddeed maalin waxaa odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka beesha mashuunguli loo qabtay dowro sharci ah taasoo ay ku qaateen duruus kala duwan munaasabadii lagu soo gebagabeynayey kulankan waxa uu ka dhacay degmada jamaame waxaa ka soo qaybgalay mas-uuliyiinta wilaayada culimo salaadiin iyo qeybaha kala duwan ee bulshada waxaa madasha laga akhriyey bayaankii ay soo saareen nabadoonnada iyo waxgaradka beesha mashunguli ee dega jubbada hoose bismi illaahi raxmaani raxiim anigoo magacay ku bilaabaya sheekh nuur cusmaan mahaamba shan iyo labaatanka bishii sideedaad kun afar boqol afartan iyo lixda hijireeda bayaan ka soo baxay beesha mashunguli oo degta wilaayadka islaamiga ee jubbada hoose oo dowro muddo u socotay ugu soo dhammaatay degmada jamaame annagoo ah beesha mashuunguli waxaan halkan ka caddaynaynaa qodobadan soo socdo lambar kow beesha waxay marna gorgortan ka galaynin ku dhaqanka shareecada islaamka lambar laba lambar laba beesha waxay naf iyo maalba la garab taagan tahay mujaahidiinta bariga africa lambar saddex lambar saddex beesha waxay mar kale adkaynaysaa beecadii ay la gashay mujaahidiinta guud gaar ahaan mujaahidiinta bariga africa lambar afar beesha waxay baakh toobadkeen ah u diraysaa dadka beesha ka dhashtay oo gaalada garab iyo gaashaan u ah in ay u toobad keenaan allaah lambar shan beesha waxay mar kale adkaynaysaa dhaqangelinta xamladii irshaadul ummah ilaa sabiili rashaad lambar lix beesha waxay ballan qaadaysaa in ay horumarinayso faafidda dacwada wilaayada islaamiga lambar sideed beesha waxay si adag ugu soo horjeedaa xaraashka lagu hayo dalkeenna bad iyo beri ugu dambeyn ama lambar sagaal beesha waxay boogaadinaysaa inay u dacayso jabhadaadka kala duwan ee sukuurta kaga jira wilaayada islaamiga ah wabilaahi tawfiiq
xubno kala duwan ayaa munaasabadda ka hadlay waxaana ka mid ah suldaan cabdulqaadir xaydar suldaanka beesha direed beesha reer mishuungeli waa beel weyn oo degto jubbooyinka meel badan ay degtaa laakiin si ay u badan tahay jubbooyinka aada cududay oo leedahay waxaan leenahay beeshaas aada iyo aada juhdi ay u bixiyeen caaqiliintooda waxgaradkooda iyo culamaa u diinkooda juhdigii ay bixiyeen waxaan leenahay ilaahay ajir ha ka siiyo wixii ay qaateen waxaan rajaynaynaa dib ay wala noqdaan beesha reer mashingul waa beel deegaan ah aada iyo aada ugu wanaagsanayeen beryihi ay jirta qabaa'ilada ay ka kacsanayeen waddankan oo hadda ganahay waxaa jiri jirtay watii hadda sheekhaas ka sheekanayey qabaa'iladii iscunayeen oo dhibaatada ay ka taagnaayeen waa beeshii ka badbaada waay deegaankeena jirta waa beeshii ka badbaaday masiibooyinkii waktigaas dhacaayeen lugkuma lahaanin ilaahay subxaanahu watacaala ba ka badbaadiyey inaan uyka wax loo geysa maayo nin soomaaliya oo maanta wax ku sheeganayo ma jiro jubbooyinka ama deegaanka soomaaliya laguma arkaayo inaan uyka wax loo geysta maahan weligooda nin mashuugula jid joogay ama dad dhacay laguma arkin taariikhdii aan soo marno dhibaatada badneeda ilaahay waa ka badbaadiyey marka allahaas oo mahad celinaynaa si gaar ah dowladan juhdidii lagu bixiyey oo baryahan ka socotay gobolka jubbada hoose waaliga gobolka jubbada hoose oo yunis makaatibtiisina waa mahad celinaynaa maktaba dacwa usina baryahaanbo qabaa'ilada waxaan u malaynaha gurigan waa cusube muddo dhowaa la dhisay qabaa'ila badanaa dowra ku galeen qaybta saddexaad aan u malaynaa hadda beesha reer mashuungeli ayadana si gaare maktaba dacwa heer gobol iyo heer degmo aad baan ugu mahad celinaya kan waxaan leenahay ilaahay ha ka abaalbaryo juhdi ay ku bixinayeen odayaasha ay ka dhisanyeen dhinaca diinta waa aad arrin u muhiim ah waay odayaashu waa indhihii ummadda hadda ayka la dhisini wax badan macnaa dhibaata ay ka dhaceysa hoos ahaan dadka beeraha ayaka ka warqabaan madiidinka gaar eh ayaka waaye marka juhdi lagu bixiyin waxaa leenahay waa mid loo baahnaa aad iyo aad loogu baahnaa waxaan rajaynaynaa dib loo xoojiyo ayaa rajaynaynaa waxaa leenahay beesha reer mashuunguli beel barakaysan waaye ayakan waxaa leenahay gacnaha isqabsada deris wanaagna waa nagu la ogaayey muujiya waan laisku xataa u maleynaa mushunguli iyo bimaal waa dhashayna la yidhaahdaa dadkaan ma mushunguli maxamed bimaal maxamed laakiin dadkaan dad dhasha waaye macnaa wax soo jireenna waaye waa dad nabadgelya badan waaye si runtii marka ilaahay ha barakeeya leenahay wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu markanna waxaad ku soo dhowaataan kelimaadkii ay madasha ka jeediyeen suldaanka beesha mashunguli suldaan xuseen iyo mid ka mid ah nabadoonnada beeshaasi
chavalombezeza allah subxaana wa tacaala ina miizaniya wa yaxsanaate mnugu igaluse zaidi chalombeza imamulia mnugu inule kulanga wazungu mnugu awavune insha allahu tacaala nonganifaidike membe kwembele yeidori ino ifungigwe inna allah subhana wa ta'ala e, achigaluse wantu walongole uislamu na masomo kila, kila, kila mahali chigambigwe wazigula waswala nambari, nambari ya, ya awali viheba wazigula hade tarik ha markaan aanu mashunguli hade jubbooyinka sida suldaan xeedar uu soo sheegay dad deegaan ah la yaqaano deegaan allah subxaana wa tacaalana ka badbaadiyey caafooyinkii qabaa'ilkii waan la hor iski jiray aalihii ka badbaadiyey ayaanu mahadinaynaa insha allah uma kadib beeshu waxaan leeyahay bayaanka ay soo saartay inay ka dhabaysaan ka codsanayna bayaanka sagaalka qodob la soo saaray hee chalombeza muigaluuse jindheedhi mui dhaqangeliya jindheedhidihiba yaysan noqonin afka baarkiisa balacin in bayaan la soo saaro haddana goobta dowladda looga baxay inaan looga tago simoygalukedihiba alihiina siiyey nicmatul islaam والإيمان والأمن والاستقرار عليه نصية يا مهدينينا إن شاء الله تعالى نكون وقتي هانو فنق دنياما ونكا سويروا ذهبا نكا سويروا فنق دنياما يرناو نتغير دو مير نكار بي كرسي نصوما آية نهديسي نتغير دو ذهبا إذا سكويجو أوان رنوانو ذهبا وعن كالله يا طريق عن صامرني ضدكو اسمه بدلو dadku lama bedelo dadku waa kii ilaan dhaqankii ayaa bedelmay waxaan soo joognay meesha tan aan joogno degmada jaama lisdiiranaayo lisdhegaysanaynin lismaqlaynin naqiib aysan jirin nabadoon aan laga war maqlaynin haddana maantana waan fadhinaa waaligayna guud ilaa wilaayadda ugu hoosayso iyo nabadoonadii naqiibyadii in lisdhegaysanaayo horumarkaasayto waxaanu ku helnay horumarka asagaa waxaan ku helnay kitaabkii calaamarkii la tadbiiqiyey kor loo qaaday allah subxaana wa tacaala nasrigii uu noo keenay jeero jikaale mpeeno jikaale nii jihaadi allah subxaana wa tacaala jiku jihaadadihim insha allahu tacaala waziguula ma awaalab dad jiraad aheedeen kaydhi dad jiraa aheedeen kataatu dad jiraa aheedeen waxa maanta meesha aa ka xambaarteen hee inaa idinka soo dhalaalaan aan idinka rabaa haddaad beesha mashuunguli tihiin ugu dambeynna waxaa kulanka soo xiray sheekh axmed abuyunis waaliga wilaayada islaamiga ee jubbada hoose isagoo madasha ka jeediyey kelimaad u badnaa dardaaran bismi illaahi alxamdulilaahi rabbi alcaalamiin وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أولا الله سبحانه وتعالى بمهد اسكله مكان كان ومانت أن كوكب جبيسنينه مالمهان خيرك إيو دعوة إيو دين تنوصو سعوتيه aan hakad yar ku gelinayno haddana kasii ambaqaadayno ilahaas baa mahad iskale subxaana wa tacaala bacda alxamdulilahi tabaaraka wa tacaala kadibna dowladan iyo kheyrkan halkan ka socday waxay daba joogtay dowlaadkii socday oo qabaaisha kala duwan ay ka qobsanayeen halkan maanta beesha aan dhah joogno oo mashunguli iyadana beelahaas oo dowladda hore usoo qobatay baa ayna qayb ka yihiin intaas kadib markaan jazaakum allahu khayran waxaan idin leenahay ilaahay subxaanahu wa tacaala maanta waajibka oo na saaray waxa ugu muhiimsan oo ugu horeeyo inaan baranno diinta aan baranno oo aan ku dhaqanno oo aan ku camal falnoba ugu horeyso guud ahaan dadka aan ka dhalanay beesha bushanguli oo markii halkaan joogto maanta si aad u hadlayseen iyo qaabka u hadlayseen waa dhegaysanaynay ballantii waxa aad qorteen waa dareemaynay waxaa marka laydinka rabaa inaad ka dhabaysaan way aad sheegteen inaad ka soo bahdaan intaasaa laydinka doonayaa guud ahaan markan ammaantiin maanta suldaan haydar iyo dhaqanka markii ay idin ammaanayeen waa idinku sheegeen way aad ku safaysanayeen soomoon ammaanta laydin ammaanay waxaa laydinka doonayaa inaad ka dhabaysaan ka soo baxdaan waxaa laydinka doonayaa markaan maanta siaad dareemaysaan waxyaabaha aad ku baranteen waxaa kamid aheeday in maogtahay muqaadaraadka iyo waxyaabaha maogtahay maandoolyaalka iyo waxyaabaha maogtahay oo dhabka u keenayo qofka caqligiisa iyo cirbigiisa iyo dhibaato u keenayo inaad la degaantaan soo maahayn waxaa laydinka rabaa markaan ku markii wax soo qaadan biyaha dhexgalaayo inaad kasii dabagashaan biyaha weli dhexis ka soo qabataan haddii ilaahay ogolaado waxaa marka laydinka doonaya inaad juhdigaas iyo dadaalkaas aad bixisaan maanta dadka halkaan joogo hata halkaan fadhiyo oo maalmahan dowladii kheerka u socotay dadka halkaan joogo ma aha dadka wax loo rabo dadka halkaan fadhiyo ma aha dadka wax loo rabo gaarsidaan waa dadka naga dambeeyo dadka naga dambeeyo gadaal naga jaro inaan gaarsiino qof kasta markaan oo wahi bartay oo gaarsiiyo dadkii gadaal naga jaray oo dhaqanka ahaa aawii nabadoonadii sagaalyaalkii aawii kuwii gadaal naga jaray dadkan bulshadeen kala aawi dadkii dhammaantood halkaa naga jiray waxaa loo baahan yahay inaan gaarsiino maanta qof kasta oo halkan joogo oo ka bilaabo gurigiis ka bilaabo oo ka bilaabo ehelkiis ka bilaabo oo ka bilaabo dadka ku dhow ka bilaabo oo dariska gaarsiiyo oo dacwada diinta gaarsiiyo qof kasta waajiba saaran in howshaas oo ayadaa aan gudunno ballan ma naga tahay ballan qaadaysaan reer mushunguliow allahu akbar ilaahi subxaana wa tacaala ilaahay baa ku mahadsan allahuma fashad waxaa markan idinka doonaya walaalayaal halkaa aad joogtaan maanta dowladda maanta inta ku gebagabowday waxaa idinka rajaynaynaa kuwa kale oo sii badan oo halkaan ka sii badanna in noo soo gebagaboowa haddii ilaahay ogolaado hadda ka horena waxaan u malaynayaa maalin maalmaha kamida waxaan ku kulannay ambooyinka iyo hoostooda ku kulannay idinka oo moogtahay sidaas amal ayaad ugu tashinaysaan in dacwada iyo diinta aad faafinaysaan koryeelaysaan aad ugu tashinaysaan tanna marka dhankaas loo fiiriyo si labaad waan kulmayn waay marka waxaan idinka doonayaa inaad juhdiga aad lablaabtaan jazaakum allahu khayran waxaa kala rabaa inaan ku gebagabeeyo allah subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay markii ka warramaya reer bani israa'iil ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وأخذنا منهم مثنى عشر نقيبة مع كحل وقال الله إني معكم إن الله سبحانه وتعالى معيس أن نغنو taas ma doonayna mise ma doonayno ma rabaa taas maxaa ku suurtagelaysa markan maxay ku suurtagelaysaa lain aqamtum asalaa waataytum azakaat waamantum birusuli wacajartumuuhum waaqradtum allaha qardan hasanaa ilaa aakhiri alaaya waa markan la doonaya wax haddaan idiin sheegay salaada in la ogo waxay u baahan tahay barasho u baahan tahay soomo qof salaada aan garanayn ma tukun karaa in la barto zakadu maxay u baahan tahay barasho u baahan tahay soomo waxaa markan idinka doonayaa aayaadka hadda aan sheegnay inaad ku sifoodaan baan idinka doonayaa inaad ku sifoodaan aada dhangelisaan maanta waxaa kor moogtahay oo qoom ilaahay ku cizeeya barashada shariicada rahmaanka waa ku cizeeya hoos ugu dhagaa ku duleeya haddii diinta ay ka tagaan marka waxaa sharaf ku yeelanaysaan ama horumar ku gaaraysaan diinta inaad barataan waxaa kala rabaa inaan ku gebagabeeyo walaalkan ad kelimaad ku hadlaayay maanta waxaan ahay dad muslimiin sooma yaa dad muslimiin baan ahay maxaa naga dhahay almuslimu أخو المسلم قفك مسلم كقفك لا مسلم ولا كسوة سمون من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ما له وجه فليقل خيرا أو ليصمت وها مركن لو باهن يهي إن ما أنت وها إلى شنينو أنتاس أي نقدان إن أن نقولين تبرين أن نقولين إن أن نقولين هير أن نقولين إن نقطه waa maanta difacanayno kitaabka iyo sunnada iyo ku dhaqankiis in noqoto waxaa kale aan rabaa maanta dadka halkaan joogo maanta odayaal iyo dad dhexdhexaad iyo iskugu jiraan somo waxbarashada ma laga dogo waayada ya ma laga daalaa ya milama haddii ilaa loxdi qofku waxaa loo baahan yahay markii dhalanayo laga bilaabo ilaa ka geeriyoonayo in shareecada barto kuna camal falo ku dhaqamo laga doonaya marka waxaan idin leeyahay jazaakum allahu khayran intaas iyo in ka badan baa noo ballan ah waxaa marka idinka doon halkan haddaad ka dhaqaajisaan dacwadii iyo diintii inaad faafisaan oo ugu horreyso tawxiidka ugu horreyso waxaa marka idin leeyahay jazaakum allahu khayran reer mushunguliow ballanteen waxa waaye wixii aad waraad ku qorteen waxaad noo sheegteen in aad moogtahay ka qayb qaadanaysaan jihaadka in aad waxaweye ka qayb qaadanaysaan maanta ballantii hore aad u ballanteen aad furinaysaan hore sooma u ballamin ballantii waxaa idinka rabaa inaad furaysaan ufuu bilcahdi ina alcahda kaana mas-uulan waxaa marka halkaan kasii caddaynaya oo halkaan ka muuqdo maanta moogtahay dowladan oo halkaan ka socotay magac baa loo bixi soomo maxaa magac looga dari suudi ramadaan xuseen oo ku shahiiday beledweyne gaar ahaan laba galaay allahu akbar walaalkaas halkaas ku shahiiday oo aad ugu magac darteen waxaa markan idinku doonaya idinka dhammaanta idinka rabaa inaad ku sifoodaan oo si walaalkaas laba galaay ugu shahiiday qayb kale idinkama dan ay ku shahiidaan laamo gaarisa imeela mambaasa meelaha kamada in ay ku wada shahiidaan baa idinka doonayna jazaakum allahu khayran oo ninka halkaas ku shahiidaan subhanahu wa ta'ala waa markan idinka doonaya jazaakum allahu khayran shicaarka dowladda maxkamadeeda udcu ilaa sabiili rabbika bilxikmati walmawcidati alxasana soo mahayn waa ayadda allah subhanahu wa tacaala markan waxaa idinka baahan yahay dacwada iyo diinta faafisaan wa akhiiran waxaan ku soo gebagabeynayaa maanta waaqica aan ku jirno iyo xilliga aan ku jirno waa dareemaysaan waxaan ku jirnaa xilla oo loo kala baxay muslimiin iyo gaala muslimiin iyo gaalaba loo kala baxay muslimiinta markan waxay doonayaan in maanta koonkan gudihiis ay ka taliso raayatu laa ilaaha ila allahu muxamadun rasuulu llahi sala alla alay wasalam nimankaas un waxay doonayaan inay baasha ka taliso calamka daaquudka iyo wax lamade ay ka taliso dacwada marka ayagana waa faafinayaan waxay doonayaan dhan kasta idinka soo galaan annagana waxaan doonaynaa inaan aan sii wadno marka jazaakum allahu khayran marka waa idinka doonayaan daawada faafino sagiiran iyo wa kabiiran reer mushunguli qof kastaba inaad isku ballantaan in dacwadii diinta aad faafisaan intaas ayaa noo ballana wa jazaakum allahu khayran wa sala allahuma wa sallam calaa nabiyina moxamed dowladii iyo hooyshii noo socotana halkaan ayaa nooga xidhan tahay wabillahi towfiiq guud ahaan intaas ayaan caawa ku soo gebagabeynayaa barnaamijka faafreebka wararka oo qodobo xiisale aad ku dhegaysateen kulanti dambe ayaa inoo ballanah nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu